kolley hawshan subandiyoodka wuxuu ka dambeeyey abaarihii dalka ka dhacay de dadkii markay nafaqo beeleen shuban bay bilaabeen waxaa ugu daraa gobolada bariga burco iyo ilaa buuhoodle iyo gobolka sool iyo qaybo sanaa kamida iyo intaba uu soo gaaray laakiin anagu waxaanu keenay oo la yidhahdo emergency response unit oo lanqiracasi ay leeyihiin ayaanu burco keenay center baanu ka samaynay la yidhaahdo c t c ama colera treatment center centerkaasi waxaa jooga dad badan oo ajnabi ah oo u badan kanadiyaan iyo norwisiyaan iyo ingiriis iyo ayolba isugu jira iyo ururkii bisha carabta iyo dhakhaatiirtii dalku iska lahaa gobolka tugreer joogay iyo shaqaalo badan baanu keenay ilaa hadda centerka waxaa lagu daweeyey oo dadka soo booqday waa laba kun toddoba boqol iyo dheeraad waan gartay laba kun iyo toddoba boqol iyo dheeraad ayaa ku jira mar hoos way dhacayaan mar kor bay ukacayaan laakiin hadda dhowrka maalmood ugu dambeeyey rooba waa weli ka da-ayaan afar iyo labaatanka saacada ugu dambeeyey boqol iyo afartan qof ayaa soo galay afar qofka xalay ku dhintay lasaaka marka laakiin dee dad aad iyo aad badan baa ku jira hawl wanaagsan way ka socda ilaa hadda laakiin tirada dhimashada oo kale maxaad ku qiyaasi kartaa marka guud ahaan la isu geeyo siddeed iyo afartankii saacadii ugu dambeeye o kale ama xiliyadan ugu dambeeyey ilaa hadda warka la hayo wallahi dad baa been sheegaya oo saaka hargeysa mar waxaa naga soo gaaray laliya afar iyo labaatan baad intaana la soo weydiiyey unicefka iyo anagiyo qodobka fadhina waxa weeyaan wixii afar iyo labaatanka saacada ugu dambeey dhintay waa afar qof dhimashadu ma badna dhimashadu aad iyo aad baa loola tacaalaya kole anagu ilaa taleex baanu joognaa waxaanu joognaa meel golgana la yidhaahdo oo labadaba gobolka sool ka tirsan waxaanu joognaa oon ka shaqeynaynaa buuhoodle dowladwaarada caafimaadka annago iskaashanayna dee halkan meelna waa ka shaqeynaynaa oo centerka ugu weyn waa kaa burcad ku yaala waxa weeyaan sida dadku u imanaya iyo sida ay dadaalka lagu jiro dhimashadu aad iyo aad bay aad aad iyo aad marka guud ahaan afar qof baa inta aad ilaa hadda afar iyo labaatanka saacadood ugu dambeeyay adinku haysaan ayaa dhintay oo oo oo oo dadka u badan waxa weeyaan waxa weeyaan laba maalmood ka hore saddex qof baa dhintay oo ku dhintay jeelka laakiin hadda jeelkii waa usoo gurmanay meel gaaraa loo diyaariyey qoladani kulila qaybta caafimaad saaka way kusii socotaa bay igu dhaafeen sheekh bay nagu dhaafeen oo socdaan waxa weeyaan lanqeybtii cas laftoodu ay inay eegaan iyada ayaa lanqeybta casa caalamiga u qaabilsan jeelasha oo dadka jeelasha iyadaa protectionka eega marka idinku ma booqateen xab xabsigoo kale burco ee uu ka dilaacay koleru ma booqateen isaga laftigiisa annagu xabsiga lanooma ogola lanqeybta casa caalamiga abaa xabsiga gasha iyadaa dadkan maxaabiista la macaamisha maalmo dhawey nootiidu alaabu keentay raashin iyo wixii rabadaanta oo dhan iyagii baa hadda soo diray qof u gala laakiin annagu dadka marka laga soo saaro ayuumaanu daweyn karaa qoladan federationka iyo bisha casi qola a c r c laydhaha unbaa jeelasha gasha laakiin qoladan kale iyagu banaankay uga adeegayaan laakiin gudaha maanu gelin laakiin hadda waxaa la diyaariyay meel sooyaal burco ayaa la diyaarinaya halkaasa tendooyin looga samaynaya halkaasaa waxaa qoladan annaga halkan santarka ka shaqeynaysaa tegi mayso lakin dhakhaatiirta soomaalida ku daaweynaysa lakin wixii dawaa waa la siiyey dawadana waa la siinaya haddii laha idhahdo xaaladdu haatan ma waxaad moodaa inay kasoo darayso tusaale ahaan xagga dadka shoombiyood ku dhacayo dhulka miyigaoo kale ee magaalada la keenayo ama tuulooyinka la keenayo kale wallahi waxawe wa marna hoos oo dhacaysa marna kordoo kacaysa maalmo dhow waxaan filayna wixoonu dhammaaday laakiin roogabka markay da-aan xoolo badan baa hore u dhintay dadku waxay cabayaan biyo dee wasakhi soo qaaday markaa biyihii la cabayey baa wasakhaysan dadku waxay u baahan yihin waxay belin gelin badan iyo biyo aanay cabin aanay iska kari karinin marka mar alle marka roog da-ada way soo kordhaysaa maalmaha roobku yaro qaadana way yaraanaysaa laakiin hadda afar iyo labaatankii saacadooda ugu dambeeyey aada iyo aada iyo aad ba usoo koronay meel walba laga soo qaylinayay boqol iyo afartanka qofe annaga na soo gaaray afar iyo labaatanka saacadooda ugu dambeeyey waxay ka yimaadeen afarta xaafadood ee burcay ka yimaadeen iyo waxyabaaba dibadda ka yimid laakiin dadaal baa lagu jiraa waxaana loo baahan yahay hay-adaha oo dhan hadda wasaaradda caafimaadku waxay la kulle hay-adihii kale marka qaybta casoo keliya waa inaan waxan lagu eegin awood anagu uma wadan yihin anagu burca ku filannahay iyo dee meelihii marka hore aan wax ka salaynay laakiin waxaa loo baahan yahay in hay-adaha oo dhami ay gurmadka qaybtooda qaataan oo mid waliba sameeyaan santaro dadka wixii soo shubma ee lagu daweeyo hay-adaha dalka jooga caafimaad ka shaqeey